sabuuraddii sagaashan iyo siddeedaad rabbiga gabay cusub ugu gabya waayo isagu wuxuu sameeyey waxyaalo yaab badan gacantiisa midig iyo dhudhunkiisa quduuska ahuna waxay keeneen badbaado rabbigu wuxuu dadka ogeysiiyey badbaadadiisii oo xaqnimadiisiina wuxuu bayaan ugu muujiyey qurumaha hortooda oo wuxuu soo xusuustay naxariistiisii iyo aaminnimadiisii uu u qabay reerka binu israa'iil dadka dhulka darfihiisa jooga oo dhammu way wada arkeen badbaadinta ilaaheenna inta dhulka joogta oo dhammay rabbiga farxad ugu qayliya dhawaaqa oo farxad ku gabya oo ammaan ku gabya rabbiga ammaan ugu gabya idinkoo kataarad haysta kataarad iyo codka heeska ugu gabya boqorka rabbiga ah hortiisa farxad kaga dhawaajiya turumbooyin iyo buunan badda iyo waxa ka buuxaaba ha guuxeen dunida iyo kuwa dhex deggan oo dhammuna ha dhawaaqeen webiyadu ha sacbiyeen oo buuruhuna dhammaantood farxad ha kaga gabyeen rabbiga hortiisa waayo isagu wuxuu u imaanayaa inuu dhulka xukumo wuxuu dunida ku xukumi doonaa xaqnimo dadyowgana caddaalad